ilaahu daraarayaa laabanin utaaye laaban utaaye laaban utaaye
horin horin bulshadu maxay hadal hayeen harka galay maxay halaloobiyaan habeenkood dam yiri hilimada maxay ku hadaaqayaan horin horin bulshadu hagarliin maxay haanfiirayaan hindisaha maxay haaraamayaan intay haaligeen maxay hiifayaan hani iyo maxay hanad sheegayaan kala haadiyoo hubsada ee maxay u hamuun qabeen hadal iyo dhammaan haasaawo qaran waa lama huraan horin horin bulshadu waxay hadal hayaan shaqo kuu hadhiyo soomaaliyey waa hawl ku sugi ilaahu daraarayaa laabanin utaaye laaban utaaye laaban utaaye
dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii horin horin bulshadu maxay hadal hayeen horin horin bulshadu waxay hadal hayeen dimuqraadiyad weeye qof walba oo afka dooxo adoo taagan dariiqa intaad daasad garaacdo ninkaa doontaba cay dimuqraadiyad weeye war dastuurka ilaali ugaas daahir miyaa ma diideen amarkaage dimuqraadiyad weeye daanyar yahow iga leexo war ma anoo ugaas daahirah yaa daanyeer igu sheegtay dimuqraadiyad weeye idinkaa iska daalay idinkaa isku dambaabee waxaan aad daldalaysaan diinteenna ka horraysee dib u eega qur-aanka horin horin bulshadu waxay hadal hayeen wax badan bayna dulmeen wax badan bayna dileenoo layska keenya dalaaqay xaqii baa dildilaacoo hay-adaa dalka joogo raggiiba waan iska daynay oo dimuqraadiyad weeye dumarow kibirkiinna digreetaannu ka keennay daartii laydinku sheegay dib baa loola noqdee dukumiintiga keena war dastuurka ilaali qodobka labiyo labaatanaad farqadiisa da iyo sharcigii waa dumiseen waxa aad daldalaysaan diinteenna ka horraysee dib u eega qur-aanka horin horin bulshadu waxay hadal hayeen cadkii lagu margaday lama calalin iyo cunahaba ka weyn keebuu caqligu la caweysimaa horin horin bulshadu waxay hadal hayeen ruuxii cayilay cayilay cayilay caafimaad dartii iyo waaba cudur keebuu caqligu la caweysimaa haddana dhegaystayaal waxay ahayd saddexdii labaatan iyo siddeed daqiiqo afartan iyo laba sekan afar iyo tobankii bishii tobnaad laba kun iyo toddobiyo toban kolkii ay masiibadu ka dhacday isgoyska soobe masiibadaas oo aan taariikhda horay u soo marin soomaaliya horin horin bulshadu haddaba waxay hadal hayeen dad aad u badan oo hawada raacay oo ilaa maanta jaan iyo cidhib meel ay dhigeen aan la arag barnaamijyadeennii horena waxaa ku jiray maalintii sabtidii iyo haddaad soobe ilowday soomaali baadan ahayn cilmi baadhis qaraxa awooddiisa lagu eegayo hordhaceeduna wuxuu sheegayaa inuu ka xoog weynaa bambada ay tuurto dayuuradda loo yaqaano u s a a c boqoliyo soddon bambadaas oo markay ku dhacda lamadegaanka loogu talagalay meelaha ay jeexato in biyo laga dhaansado maraykankuna kula dagaalamay cusaama binilaadin markuu ku dhuumaysanayey tooraboora haddaba dhegaystow waxaad ogaataa in qaraxii soobe uu ka awood weynaa wax kasta oo aan ahayn nucleer isku soo wada duuboo qaraxii soobe wuxuu soomaali ku reebay taah iyo tiiraanyo salal iyo seexanwaa ciil iyo caloolyow werwer walaac iyo walaahow qaadanwaa iyo qaracan raacdiyo rafaaq gablan iyo guri madow hoog iyo halaag dhammaan markii laysku wada darana waxay noqonayaan dhiillo qaran oo soomaalida ku qancisay in suuradda qur'aanka ah ee la yidhaahdo idaa sulsilad ay kaabiga inagu soo hayso ilaahu daraarayaa laabanin utaaye laaban utaaye laaban utaaye
intaas waxaan ku soo koobayaa xubinteennii horin horin bulshadu maxay hadal hayeen waxaa idinla socodsiinayey aniga oo ah amiin saxane haaruun abwaandhiirane tan tun la mida intaa aynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa salaama
ലാഭം